iyo o dhowaan roobab badan kugu badi guud ahaan gobolka shabeellada dhexe iyo beeraleyda magaalada jowhar weliba iyo xoojiyeen tacbadowka beero iyo ona ku faa'iidaysadaan roobabka iyo nay biyo webiga shabeelle ismaaciil ibraahim aamiin weliba usukumidaya beeraleyda magaalada jowhar weliba sheegaya in sanadka inta badan beeraleyda iyo beeradahaya dalagyada geleyda maadaama xiliyadan yatatoyee ka faylata tacabka dalaga geleyda beeraha maanta si fiican ay u barwaaqaysan yihiin roob aad u fiicanna waa noo da-ay galeyda guugana si fiicanay hadda caleemakooda ay u saaran yihiin ay u fiican yihiin alxamdulilah adiga kulley haddaba ma aragtay roobyar nama hayso ma aragtay alxamdulilah waa si fiican ay u fiican beeraha barwaaqo waaye roobkii ma aragtay waa si fiican u noo da-ay haddana beeraha falaa lagu bilaabra ayaanbaa lagu bilaabi rabaa oo ma aragtay balkii hadda alxamdulilah roobka dartiisa hadda loo falalayahay oo ma aragtay xooga qoyaan ahaayo haddaba qoyaankaas ka baxna alxamdulilah waa waan falayna waayaan beynaynaa xilliga waa guuga horta xilliga guuga oo galeyda la dhigaayo waaye beeraha oo maaragtay xilliga ugu fiican oo laga tacbado yaanyadana sideeda iidana hadda xilligan guuga ee qabowgeeda waa ku fiican yahay iidana labadaasa hadda meesha oo muhiimsan oo dalaga maanta oo maaragta galeyda iyo yaanyada maaragta iyo salbukada iyo intaasaa maanta xiliga guuga ay horta ay u fiican yihiin xiliga deerta waa sisin iyo qare iyo ma aragtay yaanyada sideeda xataa markaas bushigeeda iska badan waxaa hadda oo macaan u ah waa galeyda oo hadda maaragta hadda oo la gadaayo sida hadda oo sida inay rakiisantaa malaynaaya markay hadda ay soo go-dan kulle dhulkaynuu imaanay barwaaqadeeda rakiisay soo noqonaysaa maaragta alxamdulilah adiga waa xili fiican horta oo guuga waa xiligii guuga si weynay u saamaysay waayo dhowr fasalan umalaynaa inay roob oyda-in maanta beeriyaa xataa khasaar badanaa loola kulmay sida bariiska iyo galeyda iyo khasaar badanaa loola kulmay oo ma aragtay wax saasle laga faa'iiday malaha hadda alxamdulilah waa hadda beeraha si fiican aa loo tabcoaha beeraha saa'ida loo tabcay ma aragtay beeraha dhan waa badar galeya lagu wada dhigtay wax kaloo hadda oo lagu dhigi malaha waxaan u sheegaya dadka beeraleyda ah inay ka faa'iidaystaan waa xilliga oo fiican hadda webiga waa noo fadhiyaa roob alxamdulilah waa ka meel walbuu ka da-ooyaa meelii abaarta laga soo sheegi jira xataa waa hadda waa fiican yihiin roob fiicana ka da-oohayo beeraaleyda waxaan u sheegayaa inay tacabkooda si fiican ay usii wataan nin walba meeshuu beer ku leeyahay inuu iska tacbado kiisa laba jibaal xataa ahaato inuu tacbado oo ma aragtay sida hodhowba abaarana gashi iyo sida loo dhihin maarata hadda aarana la haystaa oo roob fiicanaa da-oohayo roobkana waa roob waa weyn maan roob yara xataa ma jirto waa meel walba alxamdulillah anagana baadiyaha hadda aan joogno waa noo da-ay oo hadda falla'na beerihi ma aho marka alxamdulilah waa dadka beeraaleyda taasaan u bishaareynaya inay ma aragtay ka faa'iidaystaan